halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabiyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sabiyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu qoray reer korintos waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa maaddada ku saabsan hadiyadaha kala duwan ee isku ruuxa uu bixiyo markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay bawlos oo tafaasiil dheeraad ah ka bixinaya jacaylka bawlos oo ka hadlaya arrinkaasi isaga ah ayaa inoo sheegay in jacaylku aannu shar ku fakarin marnaba waxaa loola jeedaa haddii jacayl dhab ah niyaddaada uu ku jiro inaan wax cadowtinimo ah iyo shar lagaa helaynin haddaan horay idinku sii wadno faalladan ku saabsan jacaylka ayaannu haatan eegaynaa warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda lixaad ee baalka saddex boqol iyo toddoba ee ahdiga cusub waxaana qoran sida tan xaqdarrada kuma farxo laakiin wuxuu ku farxaa runta haddaba waxaa la leeyahay xaqdarrada ama cadaaladdarrada kuma farxo laakiin jacaylku wuxuu ku reereeyaa runta maxaa haddaba niyaddaada u keeni kara farxad ma waxaa u keeni kara xume mise wanaag waa kee labadaas haddii aad maqasho shay xun oo ku saabsan qof cadowgaaga ah amase aadan jeclayn miyaad ku faraxdaa mise waad ka xumaataa inaad aragto cadowgaaga oo dhibaatoonaya haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan wax walba wuu u dulqaataa wax walba wuu rumaystaa wax walba wuu rajeeyaa wax walba wuu u adkaystaa haddaba jacaylku wax waliba wuu u dulqaataa ereyga dulqaad ayaa ka dhigan danayn waayo markii aad dulqaad muujiso waxaad u danaynaysaa kan aad u dulqaadatay iyo xiisada dhibka badan ee kula soo gudboonaanaysa waxaa markaasi loo arkayaa inaad danaynayso waxyaabo badan waxaa qoran jacaylku wuxuu rumaystaa wax waliba marka ay sidaan tahay loolama jeedo in qofka kalgacaylka badani uu yahay duqun wax kasta iska rumaysanaya waxaase loola jeedaa in qofka leh jacaylka sarreeya aanu shaki ama tuhun ka qabin qofka walaalkiisa ah waxaa qoran jacaylku wax walibuu rajeeyaa waxaa kaloo qoran wax waliba wuu u adkaystaa qofka jacaylka ilaah uu ku jiro wuxuu ka gudbaa tijaabo waliba waxaan wax ka baranaynaa maaddadan in jacaylku uu yahay waxaan muuqan laakiin ma ahan in la qariyo waa in lagu muujiyo dareen leh nolol samir leh oo naxariis badan oo aan lahayn xaasadnimo iyo faan waxaan haatanna eegaynaa maaddadan kale ee ku saabsan sida jacaylku joogto uu u yahay iyo guushiisa si bal aynu xaalkaasi wax kaga ogaanno ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda siddeedaad waxaa qoran sida tan jacaylku weligii ma idlaado hadday wax sheegadi jirto way baabbi'i doontaa hadday afaf jiraan way dhammaan doonaan hadday aqooni jirto way baabbi'i doontaa waxaa halkan bawlos uu ku leeyahay jacaylkuma baaba'o taasina waa waxa aayadda ugu dambaysa ee cutubkan waa aayadda saddex iyo tobanaade laynoogu sheegayo umuur qaali ah aayaddu waxay leedahay hase yeeshee waxa waara waa saddexdan rumaysad iyo jacayl iyo rajo laakiin kuwaa waxaa ugu wada weyn jacayl haddaba jacaylku wuu waaraa oo waa wax joogto ah gabarh qoraa ahayd ayaa mar waxay tidhi mar qura ayaan wax jeclaaday waxayna u jeeddaa in jacaylkaasi koowaad uu noqdo kan ugu dambeeya jacaylka noocaas oo kale ah weeye kan bawlos halkan uu inoogu sheegayo markuu leeyahay jacaylku weligii ma idlaado caashaqa ragga ama haweenka ayaan innaba sii soconin oo mar walba ma dhamma taasina waa sababta haatan ay u jiraan rag badan oo hablahooda furaya kuwaasu waxay haddana doonayaan inay yidhaahdaan dumar kale ayaannu caashaqnay oo haddana ay baryo la joogaan xitaa hablaha ayaa baryaha kan iska fura ama ka taga raggooda iyagoo raadinaya rag kale maadaama jacaylkii hore waa siday iyaga la tahay u duugoobay haddaba waxaan kula talinayaa dhallinta yar ee ay sidaas la tahay intaasu ay u keenayso kalsooni darro kaga timaada beesha haddii nin labo ama saddex goor oo kala duwan uu guursado waxaa ka tegaya nuxurkii guurka uu lahaa markaas innaba looma fadhiyo inuu ti u guursado had iyo goorba la sii joogo waxaana burburaya qoyskii uu dhisayey tan laysku guursanayo waxa weeye in la dhiso qoys caafimaad qaba oo leh hal aabbe iyo hal hooyo aabbuhu wuxuu isha ku haynayaa had iyo jeer korriimada iyo dhaqdhaqaaqa xagga waxbarashada ee ilmihiisa hooyaduna waxay tusaale wacan u noqonaysaa gabdhaheeda waxaana halkaasi ka soo baxaya dhaqan suuban oo ah kii soomaalidii hore lagu yaqaannay kaasoo furniinku uu ka mamnuuc ahaa waxaase wanaagsan inaan marka hore guurka lagu degdegin waxaa kaloo wanaagsan inaan maanka ku hayno inaan marnaba ciise masiix joojinaynin jaceylka uu ina jecel yahay haddii aynu masiixiyiin nahay waxaan idiin sheegayaa inaannu macno lahayn dembiga aad gashaa intuu yahay markay joogto jacaylka sayidka weligii ku tuuri maayo kuna dayrin maayo waxaan kuu sheegayaa in haddii aad dallad haysato roobka ay kaa celinayso oo welibana kuleelkana ay kaa celinayso hase yeeshee jacaylkiisu wuu ku weyn yahay xaggaaga oo dalladi kaa weecin mayso jacaylkiisa marka way dhib badan tahay in la garto sida ilaah uu inoo jecel yahay oo waxay ila ahayd inaannu ilaah aad ii jecleen beryihii hore laakiin ilaah aad buu ii jeclaaday iyadoo welibana aan ahay baqayl iyo mid aan istaahilin jacaylkiisa waxaa bawlos oo ruuxa quduuska ahi uu ka dhex hadlayo uu leeyahay hadday wax sii sheegadi jirto way baabbi'i doontaa wuxuuna ula jeedaa waa la kaamili doonaa oo taariikh bay noqon doonaan waxyaabihii ay nebiyadu horay u sii sheegeen carabka qudhiisu wuu baabbi'i doonaa markii aboorku uu dhammaysto oo qofka uu dhinto waxaan kaloo ognahay inaanay aqoonnu jiraynin tusaale ahaan cilmi sayniskii aan ku bartay kulliyadda ayaa sii baaba'aya ama dhammaanaya maadaama cimrigu qofku uu sii siyaadayo cilmi sayniska maanta waxaa beddelay sayniska mustaqbalka oo wax waliba casri bay sii noqonayaan aqoontu waa wax isbeddela had iyo goorba oo waysi libraysaa maalinba maalinta ka dambaysa waxaa beri hore jiray teeb rayter oo ah teebka wax lagu qoro laakiin haatan waxaa la isticmaalaa kombiyuutar haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaa qoran sida tan waayo waxaynu naqaan waa qabyo oo si qabyo ahaan ah ayaynu wax u sii sheegnaa laakiin markii waxa dhammi ay dhammaadaan waxa qabyada ahi way idlaan doonaan bawlos oo marag fur bixinaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban sida tan markaan ilmo yar ahaan jiray sidii ilmo oo kale ayaan u hadli jiray sidii ilmo oo kale ayaan wax u garan jiray sidii ilmo oo kale ayaan u fikiri jiray laakiinse haatan waxaa noqday nin weyn oo waxyaalihii carruurnimada waan iska fogeeyey haatan si aan caddayn ahayn ayaynu muraayad wax ugu aragnaa laakiin markaas ka fool ka fool ayaynu wax u arki doonnaa hadda si qabyo ahaan ah ayaan wax u garanayaa laakiin markaas waxaan u garan doonaa sidii la ii gartay dad badan ayaa baryahakan waxay isweydinayaan miyaan garan doonaa dadkayga dhintay markii qiyaamaha lasugu yimaado waxaan idinku leeyahay waad garan doontaan maxaa caddayn u ah haddaba inaan dadkayga garan doono waxaa caddayn u ah hadalladan bawlos uu leeyahay markaasoo uu lahaa haatan si aan caddayn ahayn ayaynu muraayad wax uga aragnaa laakiin markaas ka fool ka fool ayaynu wax u arki doonnaa haddaba weligaa ima aadan arag laakiin waad i malaynaysaan inaan ahay nin soomaali ah aniguna idinma arkin qaarkiinna oo fara badan hase yeeshee waynu qiyaasaynaa idinka inaad tihiin markii aad raadiyaha dhegaysanaysaan dad soomaali ah haddaba weligaa ima aadan arag laakiin waad i malaynaysaa inaan ahay nin soomaali ah aniguna idinma arkin qaarkiin oo fara badan hase yeeshee waynu qiyaasnaa idinku inaad tihiin markii aad raadiyaha dhegaysanaysaan dhallin soomaaliyeed ama odayaal soomaaliyeed idinkuna waxaad qiyaasaysaan sidaan u hadlayo inaan ahay nin soomaaliyeed hase yeeshee haddii aynu fool ka fool u kulanno way ka duwan tahay xaaladdu haddaba nin wacdiye ah ayaa la weyddiiyey oo lagu yidhi miyaan arkaynaa dadkayaga inaga dhintay ee samada la geeyey markaasuu ku yidhi nin iga duqunsani samada ma joogo aniguna waan garanayaa dadkayga markaa waad garanaysaan dhegaystayaal in nin waliba uu garan doono ayaanna rajaynayaa kuwii uu jeclaa haddaan horay idinku sii wadno waxaa qoran haatan innagoo soo gebagabaynayna cutubkii saddex iyo tobanaad oo isaga ku soo xirmaya aayadda saddex iyo tobanaad sida tan haddabase waxaa waara waa saddexdan rumaysad iyo rajo iyo jacayl laakiin kuwan waxaa ugu wada weyn jacayl haddaba waxyaabaha rumaysadkayagu uu dalbanayo waa la kaamilayaa rajadeennana waa la arki doonaa mana jiri doono wax la rajeeyo oo rajadu way idlaanaysaa xitaa rumaysadku wuu baabbi'i doonaa maalin maalmaha ka mid ah haddii laga gungaaro oo dadku ay isugu tagaan samada ama jannada waxaase aan idiin sheegayaa jacaylku weligii uu sii socon doonaa oo ma istaagi doono waa wax la shaqeeya dareenkeenna suuban oo aan istaagi doonin waxaa bawlos uu leeyahay tan ugu ahmiyadda ballaaran marka la eego rumaysadka iyo waxyaabaha la rajeeyo iyo jacaylka ayaa jacaylku uu soo harayaa cutubkan bawlos inoogu sheegi maayo shuruud dahsoon oo ku saabsan jacaylka wuxuuse qorayaa qisada ciise masiix waa kii laga qoray sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddex iyo tobanaad aayadda koowaad sida tan oo siduu u jeclaa kuwiisii dunida joogay ayuu u jeclaa tan iyo dhammaadka ciise masiix weligiis joojin maayo inuu idin jeclaado intaana waxaa ku soo dhammaanaya cutubkii saddex iyo tobanaad ee warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos waxaanan haatan idiin bilaabaynaa cutubka afar iyo tobanaad dhegaystayaal ee warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos waxaan haddaba soo gaarnay markaan joogno cutubkan afar iyo tobanaad qaybtii looga hadlayey hadiyadaha ruuxa cutubka laba iyo tobanaad ayaannu ku soo aragnay hibada kala duwan ama haybadaha kala duwan ee dadku ay leeyihiin waxaa haddaba hibooyinkaas ama xirfadahaasi dabiiciga ah ee dadka loo siiyey si ay ku mideeyaan kiniisadda iyagoo waxqabadkoodu uu ballaaran yahay qof waliba ee ka tirsan kiniisadda wuxuu leeyahay hadiyad kan kale aanu lahayn welibana waxqabadkooda kala duwan ayaa faa'iido u ah jidhka ama ururka ay ku kulmaan masiixiyiinta waxaan idiin sheegnay in ishu ayaan samayn karin waxa dhegtu ay samayso oo dhegtuna ayaan samayn karin waxa ishu ay samayso mid waliba waa inay wax u samayso hababkeeda gaarka ah waxaa haddaba jidhka inagu daraya oo qayb waxtar leh inaga dhigaya ruuxa quduuska ah waxaana xubannimadeennu ay tabanaysaa inaan howl ku samayno hibadeenna ama xirfadda gaar ahaaneed ee ruuxa quduuska ahu uu ina siinayo bawlos wuxuu inoo sheegayaa sida ku qoran dhammaadka cutubka laba iyo tobanaad inaan damci karno ama jeclaysan karno hadiyadda ugu wanaagsan ee ruuxu uu bixiyo welibana wuxuu inahoga tusaalaynayaa bawlos maaddo ahmiyad sare leh waana jacaylka markaana cutubkii saddex iyo tobanaad gebi ahaantiisba wuxuu quseeyey maaddada ku saabsan jacaylka wuxuu ku soo gunaanaday cutubkii saddex iyo tobanaad in jacaylku uu yahay mid abaddan ah oo waara waxaannu horay u sii wadaynaa tusaalaha ku saabsan inaannu wax waliba jacayl ku samayno oo aynaan noqon kuwa arxan daran haatanna aynu eegno maaddada ku saabsan hadiyadda waxyiga oo ka sarraysa tan luqadaha haatan bawlos wuxuu raacayaa uu leeyahay waa in aynu masiixa raacno laakiin welibana waa inaynu jeclaanno hadiyadaha ruuxa uu bixiyo tan ugu wanaagsan haddaan markii ugu horraysay idiin bilowna kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka afar iyo tobanaad aayaddiisa koowaad ee baalka saddex boqol iyo toddoba ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan jacaylka raaca oo weliba hadiyadaha ruuxa ka yimaada aad u doona oo siiba doona inaad wax sii sheegtaan waxaa halkan laynagu adkaynayaa inaan jeclaanno hadiyadaha xagga ruuxa ka yimaada waxaanan isleeyahay waa khayrulcaadi haddii masiixiyiintu ayaan jeclaanin hadiyadahaas oo bawlos wuxuu leeyahay oo siiba doona inaad wax sii sheegtaan haddaba marka la leeyahay oo siiba doona inaad wax sii sheegtaan ayaa loola jeedaa inaad warka ku wacdisaan waxaana taasu ay ka micno tahay inaad si fudud u hadashaan oo weliba xikmadaysan bawlos wuxuu haatan kala qaadayaa hadiyadaha ruuxa uu bixiyo iyo kuwa loo qaadanayo midhaha ruuxa midhaha ruuxa waa jacayl farxad nabad iyo kuwo kale oo aynaan soo koobi karin haatan kuwaasuna way ka ahmiyad ballaaran yihiin hadiyadaha ruuxa waxaa jira dad aad u doondoona hadiyadaha ruuxa laakiin waxaa aniga igu filan oo qura hadiyadaha midhaha ruuxa waxaan rajaynayaa inaan arko wax badan oo ku saabsan midhaha ruuxa oo soo gelaya nolosha rumaystayaasha iyo weliba tayda waxaan doonayaa inaan arko in dadku ay isjeclaadaan oo ay ka waantoobaan dilka iyo naxariis darrada ku abaadday waxaanan hubaa intaasu ay suuragal noqonayso haddii la helo masiixiyiin fara badan oo wax soo bartay oo haddana dadkooda hadalka ilaah wax ka bara dadkiina ay ka jawaabaan jacaylka oo ay u hoggaansamaan masiixa ilaah waxaa bawlos uu leeyahay oo siiba doona inaad hadalka ku wacdisaan waxaa halkan bawlos uu ugu sheegayaa inayan doondoonin hadiyadda luqadaha markii aad eegtid qaybtan wuxuu rasuul bawlos ku leeyahay reer korintos seeflabood ha noqonina ama yaan qiiro idinqaadin wax waliba hagaag u sameeya cutubkii hore wuxuu ku yidhi hadiyadda luqaduhu way istaagi doontaa marka bawlos sidan uu leeyahay ayaan hubaa in kuwo badan ayaan garanin bawlos wuxuu leeyahay haddii ay carrabo jiraan way istaagi doonaan isagoo ula jeeda in hadiyaddan luqaddu ay baabbi'i doonto hase yeeshee qidcadan way dahsoon tahay laakiin dahsoonaantu waxay ka soo baxaysaa arrinka xaqiiqada ah ee bannaanka yaalla oo ah in wixii ka dambeeyey wakhtigii rasuulladu aan lagu hadlin luqado kala duwan ee ruuxu uu bixiyo waxaase xiise leh in ciise masiix aannu weligii ku hadlin luqado kale wuxuu dadka kula hadli jiray luqadda cibraaniyada haddaba ma hayno qoraal taariikhi ah oo inoo sheegaya in bawlos uu ku hadli jiray luqado kale taasoo ay rasuullada kale qoreen laakiin isaga qudhiisaa leh sida ku qoran isla cutubkan afar iyo tobanaad aayaddiisa siddeed iyo tobanaad oo leh sida tan waxaan ilaah ugu mahadnaqayaa inaan afaf ku hadlo intaad dhammaantiin ku hadashaan in ka badan haddaba ninna garan maayo qidcadan ahmiyaddeeda haddaannu tegin deegaankii la odhan jiray korintos oo haatan ka mid ah dhulweynaha turkiga waxaa halkaasi ku noolaa dad fara badan oo qabaa'illo kala duwan ahaa oo weliba kala afaf ahaa siday maantaba yihiin markaas bawlos wuxuu u baahnaa in dadkaas oo dhan uu kala hadlo wax ku saabsan masiixa waxaa kaloo qofkii halkaasi taga uu ogaanayaa in bawlos dhul dheer uu soo maray waxaa kaloo aan la yaabaa sida badan sidii bawlos uu u awooday inuu ugu hadlo luqado kale waa hagaag wuxuu ku hadlay luqado kale isla sidii rasuulladu ay sameeyeen maalintii bentekost qof waliba wuxuu maalintaasi maqlay rasuullada oo ku hadlaya luqado kala goonni ah oo qowmiyado kala duwan ay ku hadli jireen wuxuu haatan bawlos leeyahay reer korintosow haddii aad doonaysaan inaad luqado kala cayncayn ah ku hadashaan marka waa inaad hawsha wacdiga gashaan oo dad badan kala hadashaan injiilka maanta waxaa jira ururo sida weycliif oo kale ah oo tarjuma baibalka oo doonaya inay baibalka ku tarjumaan luqadaha dunida oo dhan waxaanan saaxiibayaal idiin sheegayaa intaasu ay tahay hadiyadda ugu weyn ee luqadaha xilligeenna wuxuu inoo sheegayaa inuu maqlay hadallo aan lagu hadli karin ilama ahan in kuwaasu ay ahaayeen luqado aan la fahmi karin waxaase ay ahaayeen hadallo aan loo oggolayn in isagu uu ku hadlo haddaba luqadaha ayaan loo fasiran karaynin sida dadka qaar ay maanta u fasirtaan ee ah in wax cun lagu hadlo kuwaasoo aan la garanaynin lana odhanayo waa hadallo la mid ah kuwii bawlos samada uu ka maqlay haddaba hadiyaddan luqadaha qofka leh waxaa lagu garanayaa inuu ku hadlo luqadaha shisheeye ee la wada garanayo si dadku ay ugu marag furaan kan ku hadlaya maalintii bentekost rasuullada waxay ku hadleen luqad la garan karo mase ahan kuwo aan la garanaynin haddaan intaasi kaga gudubno faallada ku saabsan hadiyadda luqadaha ayaannu dareenkiinna u weecinaynaa dhegaystayaal in rasuul bawlos weli uu ku jiro maaddada jacaylka haatan oo aynu soo galnay cutubka afar iyo tobanaad wuxuu ku bilaabayaa cutubkan afar iyo tobanaad jacaylka raaca markaasuu ku xijiyey haddana oo weliba hadiyadaha ruuxa ka yimaada aad u doona oo buu yidhi siiba doona inaad wax sii sheegtaan haddaan sii ambaqaadno xigashada ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka afar iyo tobanaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan waayo kii af uusan aqoon ku hadlaa lama hadlo dadka wuxuusan la hadlaa ilaah waayo ninna ma garto laakiinse ruuxa ayaa waxyaalaha qarsoon kaga dhex hadliya haddaba waxaad ogaataa in erayga uusan aqoon inaannu macnihii dhabta ahaa halkaasi ugu jirin waayo eraygaasu macaanigii rasmiga ahaa ee gariigga ma qaadanin ma jirto meel ka tirsan baibalka ee qof uu ku hadlayo af uusan aqoon waxaa tarjumada dhabta ahi ay noqonaysaa qofkii luqad kale ku hadlaa lama hadlo dadka ee wuxuu la hadlaa ilaah waayo dadka la jooga isaga garan maayaan laakiin ruuxa ayaa waxyaalaha qarsoon kaga dhex hadliya qofkaasu ku hadli maayo luqad dadkiisu ay garanayaan wuxuuse ku hadlaa af ayaan garanaynin ilaa qof garanaya luqadda u fasiro mooyaane waxaan haddaba arkaynaa oo cutubkan inoogu qoran inay jiraan saddex hadiyadood oo bawlos uu adkaynayo waana hadiyadda wax sii sheegidda tan wacdiska iyo tan luqadaha ama fasiraadda luqadaha qallaad miyaa haddaba garanaysaa inaan baibalka meel kale kaga hadlin wax luqado ku saabsan saddex cutub oo qorninka ka mid ah mooyaane waxaana ay kala yihiin cutubyadaasi kow injiilka sida markos uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadda toddoba-iyo tobanaad kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaad aayadaha saddex ilaa afar iyo cutubka tobanaad aayadda afartan iyo lixaad iyo cutubka sagaal iyo tobanaad aayaddiisa lixaad waxaa luqad aan la garanaynin ku hadlay korneliyas iyo reerkiisii waxaa kaloo ku qoran in xertii yooxanaa ee joogay efesos ay ku hadleen luqado kale kadib markii bawlos uu ku wacdiyey hadalka waa qoolka ilaahay waxaa markaasi hadiyadda luqadaha loo isticmaalay in lagu maareeyo faafitaanka hadallada ilaah wakhtigan nimcada ay bilaabanaysay mar kasta oo la isticmaalo luqadaha ayaa waxaa ku xigay ama bilaabanayay wacdiska injiilka waxay hadiyaddanu ahayd mid ku xidhan wacdiska injiilka haddii aad soomaali tahay oo aad joogi lahayd maalintii bentekost yeruusaalem waxaad maqli lahayd rasuullada oo midkood uu ku hadlayo af soomaali oo lagu ammaanayo masiixa ilaah marar kala duwan ayaa haddaba luqado shisheeye lagu hadlay waxaase ugu horraysay maalintii bentekost markaasoo reer banu israa'iil lagu wacdiyey injiilka waa kuwii yeruusaalem u yimid ciiddii kormaridda
furashada adduunkan faridkii u yimidow siid ciisa heenow furashada adduunkan faridkii u yimidow siid ciisa heenow sareyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin